jubbaland waxay ka mid tahay maamul goboleedyada ku tiirsan tabcashada beeraha waxaana door muhiima ay ka qaataan wax soo saarka dalagyada beeraha inta badan aad ayay ugu yaryihiin haweenka tabcada beeraha balse waayadan waxaa soo kordhaya haweenka si iskooda isku xilqaama oo wax ka soo saarta beeraha tabcashada beeraha ayaa waxaa hadda door muhiima ka qaata beeraleyda haweenka ahi ee ku nool dowlad goboleedka jubbaland waxayna ka soo saartaan beerahooda dalagyo kala duwan qaar ka mid a haweenka tabcada beeraha ayaa waxay ka warbixiyeen waxyaabaha ay ku beertaan beertooda beerta waxaa ku abuurnaa tacab aad u fara badan waxaa ka mid ahaa cambaha waxaa ka mid ahaa mooska waxaa ku abuurnaa ilaa lix boqol iyo siddeetan geed oo liindhanaan ah isbaandheeska barbarooniga hadda qudaarta yaryarna gooniya eed beerta waa beer weyn oo toddobaatan iyo siddeed hektar ah waxaa qaaday biyihii waxaa jirtay mal magaaladaaneyto biyo ay imaadeen oo wax badan muxuu ahaaye abaarna ay jirtay annaga laakiin waxaa noo saarnaa webigaa jooga matoor magaaladii ayada annagaa keeni jirnay waan ka macaashnay haddase waxaa nagu imaaday biyihii beerta waad ujeedaan xaalka ay marayso geedihii cambada waxay ahaayeen soddon iyo waxay ahaayeen sagaal geed toban geed baa hadda ka qalashe labaatan iyo sagaal geed baa hadda taallo oo cambe ah naarijiintii qaar baa qalalay hadda qaar waa kuwan taagano haddaaba laga yaabaa waxaan idinka diyaariyay biyihii in la idinka jaro naarijiin ood biyaha ka cabtaan waxaa kaloo ku abuuran hadda oon abuurnay qare bocor yaanyadii waa ujeedaan galeydii waad ujeedaan beerta waa beer weyn insha allah biidnillaahi kariim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin koley wixii ninkii wax tabcada wax buu dheefaa laakiin inaan waxba tabcano maalin kasta ay tiraado w f waxa baal kale waa yaa imaaday hay-adee socota taas ilaahay wuu nooga deeqay waxaa ka mid ah geleyda sisinta nyaanyada bocorka qaraha basbaaska baamiyaha islaamaan u geynaa islaamahaasaa maalinna waxay dhahaan way quruntaa maalinna wuxuu ilaahay naga siiyan ka soo qaadanaa